bismillahi alxamdulilahi uma salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina maxamedin wacala alihi wasabi wslam aadan kugu mahad celinayaa wariye socdaal xudur waxaa ka socda arrimihii maamul sameynta ama maamul udhisida golaha deegaanka degmada xudur kaas oo ay ka imaanaya maamulkaas ka imaanaya shacabka waan gartay marka ergooyinka waa imisa tiradooda ergada marka hore waxaa loo kala qeybiyey degmo degmooyinka sideed iyo tobanka ah eeay ka kooban yahay maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed waa sideed iyo toban degmo waana saddex gobol goboladooda magaalo magacyada gobolada waxaa waa e waxayna leeyihiin ergooyinkooda boqol iyo konton waaye golahooda deegaankana toddobiy toban toddoba iyo labaatan xubnood waaye marka xudur aad ku sugan tihiin beelaha xudur degan in badan cabashay muujinayaan qaabka loo xushay ergooyinka in nin jeclaysi ay jirto bal ka waran arrimahaasi maxaad ka leedahay horta waxaad ogaataa haddii wax wax qeybanaya ay noqdaan bini aadan bini aadan wuxuu qeybiyey bini aadanku ma qancaan mana deeqaan waxaa keliya oo lagu qanci karaa waa wuxuu alla qeybiyey siduu alla u bixiya dadka ugu qanacsanyihin lakin bini aadan haddii qofka wax kasta la siiyo oo qof bini aadan uu siiyo ma lama qancin karo hase ahaatee beelaha dega degmada xudur waa toban beelood tobankaas beelood waa odayaashooda markii ugu horeysa lasu keenay waa la wada hadashiyey inuu jiro wax khilaafaad ah waxay caddeeyeen wax khilaafaad jirin kadibna sidaas ay argada ayay ku keensadeen ayaga ay yaqaana sidii ay maratay maamuladii hore loo soo dhiifi jiray iyo sida dadka ay ugu kala badan yihiin deegaanka ayay wax u keensadeen waana laga soo gudbay hadda wax khilaaf anagaan ognahay malahan waayna ku qanacsan yihiin ergadi waana la xareeyey tababaradii oo habkii wax u dooran lahay waa la siiyey warqadihii aqoonsiga ay kaararkiin waa la siiyey haddan waxay sugayaan in xubnihii maaragtay la qeyrsado kadibna ay doorasho galaan marka doorashada waxay ka dhici doontaa magaalo madaxda gobolka boqool ee xudur sida aan ku warhayno goormee la filaya doorashada inay dhacdo doorashadaas waxaa ka horeeya in golihii la helo markii golihii la helo asaga dooranaya waxaan waxaana rajaynaynaa in la bandhigo maalmaha soo socda oo fooda lagu soo haayo in xubnaha sida loo kala leeyahay dadka loo maarata loo bandhigo kadibna ay markaas kabacdi ay soo xulaan markay soo xulaan kadib ayay ayagas dooran doonaan adi alla yihahdo ergadan luxulayso kama mid aha kuwii wax dooran lahaa ergada waxay dooranaysaa haddii aan kuu kala caddeeyo ergada waxay dooranaysaa xubnaha markii xubno kasta qoys kastaba xubnaha ka imaanaya waxay leeyihiin ergo ergadaas ayaa xubnaha qoyskooda tartamayaasha ayaa kala reebaya markii qofka xubinta uu kasoo gudbo beeshiisa ayuu wuxuu noqonayaa xubin golo deegaan markii la dhaariyo kadib ayaa haddana waxay dooran doonaan guddoomiyahoodii ku-xigeenada ayagaa golaha dooran doono waayahay arrintu markaa halka ay marayso caqabado fara badan oo aada la kulmaysaan dabcan waa ay jiraan wasaaradda arrimaha gudaha marka aad tihiin sidee ugu gudbi kartaan caqabadaha aada la kulmaysaan maadaama soomaali aan ognahay dhaliisheeda iyo tabashadeeda run ahaantii hadda waxyaaba oo wixii haddana soo maray waxyaabaan xalina ayay noqdeen dadkuna runtii waa bislaadeen oo yani maadaama toddoba iyo labaatan sano dhib uu jiray waxay aada u danaynayaan inay ka baxaan dhibka oo ay helaan maamul codkooda ku fadhiya saas laaligeed dadka runtii aaday ugu hamuun qabaan inay helaan waana runtii aaday ugu helan yihiinoo hawsha waxay moodaa inay aada u xiiseynayaan ayagaana darbar gelinaya hawshuna ay socotaa si wanaagsan marka goormee laga yaabaa inaad soo gebagabaysaan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa kolley wakti dhow usbuucan soo socda inaan dhamaan gabagabayna hadii alira ugu dambeyntii bulshada reer xudur iyo kuwa koonfur galbeed oo caawa kaa dhegaysanaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maxaad u sheegi lahayd runtii maamulada hadda la dhisiyo waa shan degmo waxaana kamid ah magaala maga magaalo madaxda kumeel gaarka ee baydhabo ayadana waxaan rajaynaynaa reer baydhabo inay soo dhaweyn doonaan siday usoo dhaweeyeen reer xudur dadkan waxaan usheegay runtii waxa haddii ay awal joogtay in muqdisho dadka dhan laga maamulo markii dhexe waxaa la sameeyey maamul dowlad goboleedyo waxaana loo yeelay caasimado goboleedyo haddana yani maamulkii waxaa loosoo dhaadhicinayaa degmooyinka kadibna waxaa la geyn doonaa tuulooyinka haddii la yihahdo marka taas sidaas laaligeed waxaa la rabaa si ay dadku helaan adeegii bulshada ay u baahneed ee lagamaarmaanka ah aynan u safrin safar dheer u gelin maamulkii iyo horumarintii inay deegaanadooda ma taladooda ay runtii ay ay ka qayb qaataan si ay u helaan adeeg ay u aadi lahayn meel dhadheer